aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed ciise ee sida aan la wada soconno maanta waa axad sagaal iyo tobanka bisha januari labada kun shan iyo labaatanka waxay ku beegan tahay wakhtigii lagu ballamay in heshiiska xabad joojinta uu si rasmiya kaga dhaqangalo marinka khaza ee muqaawamada filistiin iyo maamulka yuhuuddana ay isdhaafsadaan ee maxaabiista ay kala hayaan si rasmi ah ayuu heshiiska hadda uga dhaqangalay marinka haza waxaana marinka haza ka soconaya dabaaldegyo farxadeed oo ay dhigayaan dadka muslimiinta ah kuwaasoo aad ugu faraxsan in afar boqol toddobaatan iyo kow maalmood kadib ay nabad ku naaloonayaan cadowgii yahuudda ee soo duulayna ay sanka dhulka ugu jiideen magaalooyinka khanyonis haza dayrilbalax rafax iyo magaalooyinka kale ee la midka ah ayaa dabaaldegyo farxadeed ka dhacayaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaana la arkayaa waxaana ay ka dhigan tahay in ku dhowaad shan boqol oo maalmood kadib ay reer khaza dareemayaan xorriyad iyo amni marka laga hadlayo saddexda mandiqadood ee marinka khaza ay u qaybsan tahay oo ah waqooyiga bartamaha iyo koonfurtaba mandiqad kasta dadku xilligan uu isaga kala gudbi karaan laakiin waxaana weli bilaaban in dadka ku nool ee waqooyiga ay u gudbaan dhanka koonfurta ama dadka koonfurta ku nool ay u gudbaan dhanka waqooyiga maalinka toddobaad ee heshiiska ayuu qodobkani dhaqangeli doonaa oo bilaaban doonaa sida horeyba loogu ballamay laakiin gudaha mandiqada dadku way isaga kala gudbi karaan oo magaalooyinka kala duwan ee koonfurta ku yaala oo kale dadku way isaga kala gudbi karaan khanyunis dad kasoo tegay ayaa rafax yimid dad rafax ka tegeyna khanyunis ayay tegeen bartamaha sidoo kale dhanka waqooyina sidoo kale si guud waxaa la mulaaxadayn karaa oo la arkayaa farxadda dadka muslimiinta ah aad ayayna dadku ay u faraxsan yihiin inkastoo saacadihii hore ee heshiiska dhaqangelkiisa marka uu bilowday ay yuhuuddu isku dayeen in iltisaamaadka qaar ay jebiyaan oo ay ka baxaan iyagoo ku andacoonaya inaanay helin liiska maxaabiista haweenka ah ay maanta sii dayn doonaan kooxaha muqaawamada ee filistiiniyiinta goordhow waxaa qoraal kooban bartiisa telegramka soo dhigay abu cubeyda oo ah afhayeenka garabka militari ciisudiin alqasaam isagoo sheegay magacyada maxaabiista yuhuudda ah ay sii dayn doonaan saacadaha soo socda maxaabiista maanta lagu wado in la sii daayo waa saddex haween ah waxaana ay kala yihiin ruumi oo afarlabaatan jir ah iyo emili oo sideed labaatan sano jir ah iyo doron oo soddon iyo kow sano jir ah sida uu heshiisku yahayna maanta waxay yuhuuddu heli doonaan saddex maxbuus halka dhanka yuhuuddana ay sii dayn doonaan ku dhowaad boqol maxbuus oo ka mid ah dadka muslimiinta ee xabsiyada yuhuudda ay ku hayeen gelinka dambe ee maanta ayaa la filaya in cisudiin alqasaam ay wareejiso maxaabiistan durba waxaa marinka haza laga dareemayaa in awoodda kooxaha muqaawamada aanay waxba iska bedelin oo ciidanka kooxaha muqaawamada ayaa la arkayey iyagoo meelaha qaar kasoo muuqanaya gaar ahaan magaalada rafax ee dhacda koonfurta jiida haza gaar ahaan u dhow dhanka xuduud beenaadka masar marka maamulkii maxalliga ee marinka haza ayaa shaqadiisa dib u bilaabay ciidanka ammaanka sugaya ayaana lagu arkayaa wadooyinka si guud dadka muslimiinta ah ee ku nool marinka haza maanta waa maalin aad ay u faraxsan yihiin dabcan muslimiinta kale ee caalamka ku noolna way la qaybsanayaan oo farxaddan waxay ahayd mid aad loo wada sugayey waxaana imaanaysaa iyadoo aanay marnaba kooxaha muqaawamada filistiiniyiintu ka tanaasulin go'aanadii ay horey ugu taagnaayeen oo ay ka mid ahayd in ciidanka yuhuudda ay ka baxaan guud ahaan marinka haza dagaalkana la joojiyo marka yuhuudda dhankooda aad ayay uga walaaceen heshiiskan waxayna tilmaameen in lagu jebiyey heshiiska bengavir iyo wasiirada la midka ee xagjirka ah ayaa tilmaamay in tani aanay ahayn wax la qaadan kara laakiin ay dhacday waxaa sidoo kale xusid mudan in kulankii lagu ansixinayey heshiiska ay yeesheen golaha wasiirada maamulka yuhuudda ee warbaahinta yuhuudda soo tabisay in wasiiradii kulanka ka qaybgalay ay wada ooyeen iyagoo tilmaamay in heshiiskan lagu jebiyey oo ay jab iyo dulinimo qaateen waana sidaas dabcan oo netanyahu laa-aadkii uu ku celcelin jiray mar waliba uu ku sheegayey dagaalka ma joojin doono laa liwaqfi alxarbi laa liwaqfi alcudwaan dadka ku nool ee koonfurta uma laaban doonaan waqooyiga kama soo baxayna marinka haza ilaa aan ka burburino awoodda ee kooxaha wax iskacaabinta iyo wixii la midka ahaa oo idil duudka ayaa lagula tuntay iyagoo aan qodob ka mid a xaqiijin ayayna qaateen heshiiskan dullinimada ku ah yuhuudda waxaana la filayaa in maalmaha soo socda allah idinkii iyo maraaxisha labaad iyo saddexaadba ay marinka haza noqoto mid xor ah oo ay ciidanka yuhuuddu isaga baxaan hadba wixii kusoo kordha ee qodobkan insha allah ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan kusoo gudbin doonnaa